أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بالقبول نام قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله ففي قبول قول الله المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين ومن أصاب في الفروع يعضى أجرين واجعل نصفه من أخضى لما رووا عن النبي الهادي فداك من تقسيم من تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام الضاء ثم الضاء في عام الضاء ثم الضاء ثم فاء ثاني ربيع الشهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به بسم الله الرحمن الرحيم فرع baabkii ama inusama fasal baabkii adigu muftiga iyo mustaftiga iyo taqliidka u baabaysnaayeen shalays aan wax ka soo aragnay ayaa waxaan ku soo aragnay bal ruuxan muftiga noqonaya ama muftigu shuruudda uu leeyahay iyo mustaftiga isagana waxa loo shardiyayo markaa qayb baa hadhsanayd oo qaybtii ayuu gaar ahaan u saaruu farac gooniya kaba dhigay oo waa qaybtii taqliidka maxaa xaqiiqatu taqliid ay tahay taqliidku muxuu yahay dee shalay waxaan soo aragnay ruuxii muftiga ahaa dee isaga bal markaas taqliid inaanu u bannaanayn suurooyin yaroo aan sheegnay oon matiga inooguba sugnayn mooyaanu markaa matan ijtihaadkii aanu makansan waa ruuxii markaa mujtahidkaa baan uga jeednaa muftiga ruux kasoo fatwooda waqtigeennan ma aha ama in waxa weeyaan waxay u cadaan waayeen taas bal markaa dee cid kale qowlkoodii waaba qaadan karaa oo waa wixii uu karayay safdigana waxaan soo aragnay dee shardigiisu inuu yahay ahla taqliid oo ruuxu hadduu mujtahid yahay dee inuu cid kale waa wixii ijtihaadkiisa uu ku fahmu ku ogaaday unbuu ku camal falaya ruux kale oo mujtahida ma qabsanayo waxaan bal markaas suurooyinka aan soo sheegnay aan ahayn kole in yaroo nusqooyinka qaarkoodna way ku taale kumanay oolooyin waxaweeye aynu waxaweye matigii kuba sugnaayo onu halkan nadmigiisii shalay noogu jirina waa jiraayo wa min shardi lmustafti an yakuuna min ahli taqliidi fayuqalidu lmuftiya fi lfatwa waa cibaaro taasoo muftiga wuxuu markaas isagii uu ku raacayaa ama qowlkiisa uu kuba qaadanayaa fatwada oo markaa kaga ixtiraasayo dee ficilkii uu ninka mujtahidkii sameeyey oo kale taas way ka duwan tahay su-aal la weydiiyey oo uu ka jawaabu yihi xukumkii sharcigiibaa saasa ficilkiisani inuu sahwi u sameeya dhici kartaa inuu ta-awul wuxuu iska awilanayo u sameeyey inay khada kaba dhacayba tahay marka ficilku dee bal waabayn kowl waxaweeye maaha halkii dee imaka taqliidkan iyo lagaba hadlaye ruuxii muftiga ahaa dee waa fatwadiisii ayuu qabsanaya qaadanaya laakiin ficilkiisii ficilkiisii waxyaalo badan baa ku iman karo ma qaadanayo kole sharaxii baynu kusoo aragnay markaa taaka hadalkeeda intaasna muu nadmin markaan eegno nuskhooyinka ay kuba sugnaayeen imika halkan taqliidkiibuu waxa weeye inooga sheegay muxuu yahay taqliid marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waa isagoo dee xaggii luqada kama hadlaya ee taqliid luqadeeda horeynu usoo aragno sharaxii baan kusoo aragnay bal istilaaxii isna aan soo aragnay un isagoo sheegaya taqliidunaa taqliidkeennu ama taqliid waxa la yidhaahaya xaqiiqadii qabuulu qaa'ili ku qaa'ila qowlkiisa aqbalka la aqbalaa la yidhaa min gayri dikri xujatin oo kii qaa'ilka ahaayee wax sheegayay ama su-aal la weydiiyey kaba jawaabayay qowlkiisaasoo la aqbalo min gayri dikri xujatin markaa xujo sheegideed iyadoonay jirin oo wuxuu hadal xukun buu sheegay waxbuu ku fatwooday wax xujo oo uu daliishaduu yidhaa waxaasaa daliilkiya ama dee nasa ama ijmaaca ama dee adiladii kaleba la daliishanayana ma sheegin ee su-aal la weydiiyey unbuu yidhi waxaasi waa xalaal ama su-aashii la weydiiy yidhi waxaasi waa xaaraam laakiin si dee bal matalan wixii cadaynayay inuu xaaraam yahay ama xalaal yahay ama waajib yahay ma sheegin kana qowlkiisi unbuu qaato sibuu ku dhaqaaqo yidhi wixii waa xaaraam ama uuguba dhaqmay kaas baa taqliid lagu magacaabaa min gayri dikri xujatin lisaa'ili waqiila waxaa la yidhi bal qabuulunaa bal markaa taqliidu taqliidku bal dee kaasun kuma koobnee qabuulunaa huwa isagu qabuulunaa aqbalkeenna aan aqbalaynay weeye maqaalahu kaa qaa'ilka ah ee isagu bal matalan muftigiiba ah ee xukum sheegaya qowlkiisa aan aqbalayno maca jahlina iyadoy la jirto garasho la-aanteen aynaan garanayn ama aan ka jaahil nahay min ayna xaggii daaka qowlkiisa uu ku qowlay ama xukumka ama fatwada xaggii qaalahu uu isagu kaba yidhi oo ujeedadu wixii mustanadka u ahaa ee uu culuskanayay ee uu xujaysanayay inagoo garanahayn kaas baa lagu magacaabaa taqliid oo bacnayaanu sheeginbe haddaan garanayno ma'khadkii xukumkiisa ama waxan uu isagu daliishanayo xujadiisii aan garanayno iyada markaa waxa lagu magacaabayaa waxa weyaan aan garanayno taqliid ma noqonayso ee marka aynaan taa garanayn ma'khadkiisa iyo meesha uu kasoo qaatay kaas baa waxa weeye la odhanayaa taqliid farqi baa soo baxaya markaa labada qowl farqigiina waa kan masalo matalan jusiyo ah soo qaatay oo uu ku tadbiiqinayo labadoodan dee waxa weeyaan inoo muujinaysa farqiga u dhexeeya labada tacriif fa fii qabuuli qowli daaha horaynu usoo aragnay daaha oo afcaalu daaha saaxibu shariica markaa saaxibu shariica beydkii uu lahaa ee tanna waa tan oo dadka qaarkood ayaa ma dee san imika uu sheekhu ku socdo oo kale rasuulka ilaahay magacii ay kaba dhigaan laakiin dee tafsiir ti aan kaba soo hadalay bal kutubu tafsiir iyo umuuraha kuba sugan iyo dee qur-aankana suurad baaba kuba bilaabantaa ee suuradaas walow khitaab rasuul uu kaba dambeeyo manzilna calayka alqur'aana litashqa haddana dee kuwa kale xuruufka ogoone ay kuwa bilaabmaysayba iyagaba khitaab rasuul baa barhkood raacayo oo toosoo dee magaciisu may ahayn waxa weeyaan magaciisa kuwa kaleba lagama dhigahayn laakiin dee xadiid aad u daciifana inuu kuba soo arooray waan soo sheegnay lafdigan daaha ama inuu rasuulka ilaahay magaciisa iyo iminka laakiin taasuu ku socdaan fafii qabuuli qowli daaha qowlkiisii almustafa la doortay waa nebi muxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisa ama aqbalka la aqbalo bilxukmi ee xukum uu ku qowlo ujeedadu waa fii ma yadkuru min alaxkaam axkaamta kala duwanuu inoo sheegayuu ina soo gaadhsiinayo qaadashadan aan qaadanayneen aqbalayno taas taqliidun waxaa ku sugantaa taqliid waa dee taqliid aan taqliidsanayno lahu isagii bilaa khafaa ay bilaa khafaa'in wasanka ayaa loo gaabiyey qarsoodi la-aan oo dee markaynu tacriifka hore eegno ee ah taqliidunaa qabuulu qowli lqaa'ili min gayri dikri xujatin lisaa'ili rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu axkaamihii kala duwanaa sheegayo dene xukumkiibuu inoo sheegayaa waa waxyibaabu ugu yimi laakiin xukumkan madragiis iyo maqhadkiisii oo dee saasaa waxa weyaan ama ilaahidha ama ayadaasaa tilmaamaysa ama umuuro kale iyo adugu wax uu odhanayaa ma jirto oo uu raacinayaa xukumkii oo mujarada ayuu sheegayaa haddaba qaadashadan ama aqbalkan taa aqbalaynaa marka tacriifkii hore aan eegno taqliid bay noqonaysaa waata waqiila waxaa layihi laa may rasuulka ilaahay salawaatu waana dee qowlka sawaabka ahe rasuulka ilaahay qowlkiisu itibaac aqbalkan itibaac iyo raacid la raacay buu noqon ilaahay baa ina amray oo yidhi dee raaca bal markaa taasunbuu noqonayaa ee taqliidkan imaka ma aha halkan kale lianna maakii waayo maaha isagu taqliid maha qowlkiisu lianna maakii qad qaalahu uu yidhi rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh jamiicu kaa dhammaantii qad ataa lahu waa u yimi bilwaxyi waxyi buu ugu yimi wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa bal markaa wax uu la yimi ee uu ku hadlayba dhammaanba waa waxyi markaa waxaan garanaynaa inagu maqhadkii xukumkaas qowlkaa makhadkiisi iyo daliilkiisii waan ogno de waa arrin waxyo waa wax ilaahay usoo waxyooday subxaana watacaala wax xaggiisa kala yimi uun ma aha haddii xataa rasuulka ilaah ijtihaadana ijtihaadka khada laguma sugahaynba bal markaa dee kol haddii aynu taas maqhadkii baan garanaynaa oon ognahay oo waa waxan uu rasuulka ilaahay uu ku hadlay oo dhan iyo dee bal markaas waa waxyi uba yimi saa daraaddeed aqbalka aan qowlkiisa aqbalo waxyi buu ictimaadsanayaayo taqliid markaa ma noqonayo oo taqliid markaa laguma magacaabayo waa itibaacun markaa eeg labadii tacriif muxuu amidi marka la yidhaaho ruuxii qaa'ilkaa kol haddaanu xujadiisii sheegin waxa weeye oo daliilkiisii aanu laba socon qowlkii waa taqliid kaa rasuulkii ilaahay dee axaadiistiisii uu inoo sheegayay waxkaamo kala duwan caddaynayay ee daliilkii xukumkaas kale ee waxay qowlkiisii un weeye daliil lama socdo tacriifka hore taqliid baaba la odhanaya laakiin tacriifkan labaadee waa ruuxu haddii xataa aanu daliilkii sheegin haddaad garanaysa maqhadkii xukumka ama daliilkii qowlkaas lama odhanayo taqliide waa itibaacun baa la odhan marka rasuulka ilaahay wixii uu la yimi oo dhammi dee waxyii bay kaba yimaadeen maqhadkii waan garanaynaa daliilkii xukumkaa waan garanaynaa waan ognahayoo taqliid lama odhanayo bal adigu waa dee tacriifkan guudunbuu markaa ay iyaga soo geliyeen rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisi iyo ficilkiisi iyo dhammaanba waa taa xataa taqriirkiisu xujo yahay xujona wuxuu noqday waa ilaahay baa subxaana wa tacaala dee shariicadiisii usoo dhiibay mucjisaadkan kuga xoogeeyey wax isagu bal maalan dee ilaahay baana waa waxna gaadhsiin uu ilaahay xaggiisa dadkii kasoo gaadhsiinaya umuurahan uu xaggiisii kaba soo gaadhsiinayo markaa umuurahaas dee inaynu qaadanaaba waajib ah itibaaciisna waajib buu inagu yiho markaa dee adigu taqliid mahee dee markaa tacriifka guud la eegay iyo waxa taqliid ay ku tacriifiyeen ayuu markaa dhinacyada awood ay imaka tilmaamay ama beydka hore inooguba sugan ayaaba luqawi ahaan taqliid meesha soo geli karaa laakiin halkan taqliid maaha intaasuu inoogu sheegayaa abyadan waa labada arimooduna waa tacriifkii taqliidka iyo bal farqiga u dhaxeeya labada tacriif waxa ka dhalan kale masaa'il dee masalo kale oo imaka waa ay kaba masaladan kaba ratimaysa taas buu inoo sheegay taqliidunaa taqliidkeennu qabuulu qowlilqaa'ili kii qaa'ilka ahaa ee wax sheegayay qowlkiisa oo la aqbalo weeye min gayri dikri xujatin xujo isagu sheegitaankeed iyadoonay jirinoo qowlkiisan uu ku qowlay ee uu isagu sheegayo iyadoo wax daliilo oo ama xujo oo u xujaysanayo uu sheegay oo uu raaciyeyna aanu jirin ninkii xataa faqiiha muftiga hadduu yidhaaho waxaasi waa xaaraamo waayo ilaah baa subxaana watacaala saa yidhi ama xadiidkii baa saa ahaa ama ummadii baaba ku ijmaacday oo ruuxu markaa qowlkiisii saa ku qaato itibaaca qowlka aya dee xujadiisan baa la ictimaadsanaya itibaac bay noqono markaa taqliid ma noqonayso ee iyadoo wax xujo uu leeyahay ama wax daliilu u daliishanayo qowlkaasi aanu sheegin oo qaadashada la qaataa waxa weeye ayaa taqliid ah lisaa'ili saa'ilkii aanu u sheegin min hayri dikri xujatin lisaa'ili kii mustaftiga ay weydiinayaba waqiila waxaa la yidhi bal qabuuluna may mar taqliidku kaas maahee bal huwa taqliidku waxa weeye qabuulunaa aqbalkeenna aan aqbalayno maqaalahu maqaala alqaa'ili kii qaa'ilka ah ama mujtahidka ama muftiga ah qowlkiisii aan aqbalayno een qaadanayno maca jahrina jahrigeen iyadu la jiro oo taasi ay la socoto dee marka ay la jirto jahrigeenna aan ka jaahil lahay min ayna xaggii daaka qowlkaas uu maanta ku qowlay ama xukumkaa uu sheegay qaalahu uu ka yidhi oo macnaa halku kaba soo qaatay iyo wixii u daliilkaa inagoon garanahayn marka fa binaan calaa dalika weeye oo tan tacriifkan imaka waxa weeye hore fafii qabuuli qowli daaha daaha qowlkiisa aqbalkiisa la aqbalo almustafaa la doortay bilxukmi xukmuu ku qowlaya waa fiima yadkuru min alaxkaami taqliidun lahu taqliidun ayaa ku sugan qaadasho qowlkiisii la qaatay oo la taqliitay uun lahu isagii la taqliitay bilaa khafaa'in qarsoodi la-aan waqiila waxaa la idhaamay rasuulka ilaahay qowlkiisaoo la aqbalaa oo la qaataa taqliid ma aha lianna maa kii qad qaalahu uu yidhi rasuulkii ilaahay ee xukumee uu sheegay jamiicuhu kaa dhammaantii qad ataa lahu waa u yimi bilwaxyi buu ugu yimi maahadkii baan garanayna markaa taqliid lama odhanayo bal taqliidkii baan intaa ku dhaafnay wuxuu halkana alijtihaad waa farac ama fasal uu dhigtay faslun fi lijtihaadi waa fasla ku tacalluqsan ijtihaadkii oo waxaynu soo inoo soo sheegay aynu soo aragnay ruuxii mujtahidka ahaa waa ruuxa shuruud mucayana isaga laga helo ee ku sifooba shalaytaan soo aragnay oo waa muftigii iyo mujtahidka isla mid bay ahaydee wa shardu fi lmufti ijtihaadun ijtihaadkana macnaa waa an yakuuna mujtahidan inuu mujtahid yahay mujtahidnimadiina shuruud buu waxa weeye mucayana iyo dee taas ayuu yeelanaysaayoo uu inoo soo sheegay iminka halkan bal wuxuu markaa inoogu tacriifinayaa kol hadduu ruuxii bal shuruudda ijtihaadka laga helay uu ka dhigay kii mujtahidka ahaa ay tahayna inuu ijtihaado ijtihaadka xaqiiqadiisa maxaa ijtihaad markaa la yidhaha tiibuu kaba hadlaya oo abyaaddan uu ku khatimayo kitaabkiisii waxaduu ijtihaadka xadiisu oo tacriifka ijtihaadku waxa weeye an yabdula inuu dee sarfiyo oo u bixiyo oo uu la yimaado alladii kii ijtihada ijtihaaday adigu uu kuba sarfiyo oo uu markaas majhuuda wixii karaankiisa ahaa ee awoodiisa waxaweyaan ay gaadhsa ama uu kari karayay fii nayli amrin arin gaadhitaankii arinkaasoo qad qasada uu qastay kaas baa la yidhaahaa waxaweyaan ijtihaad horta waa tacriifkii ijtihaadka taqsiimkiisi baa inoo dambeeya oo markaa muxuu muxuu ku tacriifinayaa waa badlulwusci fii nayli amrin maqsuud baasuu kaba cabiray ama badlulfaqihi majhuudahu fii nayli amrin qad qasad ama fii nayli amrin maqsuudin waa ruuxii mujtahidka ahaa oo wixii intii uu karayay ee awoodiisu ay u saamaxaysee u suurtagalka ahayd ee kartidiisa ahayd la yimaada si uu wax markaa uu u jeeday oo imika halkan xukumkii sharciga ahaa buu noqonayaaye bal uu u gaadho oo u ogaado taas baa laydha oo markaa lafdiga horta ijtihaad waxay mashaqo ku sugan tahay oo ruuxa culays iyo kulfa uguba sugan yahay oo uu la yimaadaa ijtihaad lagu magacaaba oo bal maalan dee imika tasiirkan jihaazkani hor yaala qaaditaankiisu wax mashaqa iyo wax culaysoo ay nagu haynaysaa ma jirto ruuxii qaadayay lama odhanayo ijtihada fii xamli hada aljihaas laakiin wixii cuslaa ee isaga mashaqa ay ugu sugnayd qaaditaankiisa ayaa la odhanayaa dee waa ku ijtihaaday ijtihaada fii xamli sakhra ama wax weyn oo culusoo kulfa ay uguba sugan tahay xaggii ijtihaadkana taasi waa luqadiibee ijtihaadkan imika halkan dee sharcigee bal markan axkaamaha kala duwan la doonaya in la ogaadee nusuustii lagaba qaata ruuxuu ijtihaadaya waxa ay tahay wixii ruuxii u suurtogelayay waa xagga nadarka uu eegaya adiladii nusuustii buu eegayaa aqwaashii saxaaba iyo waaba taa qowlkii saxaabiguna aan koleeya xukumkiisa aan soo maro waaba dee marka aanu daliil ka xoog badan helin waa eegayaa culimada aqwaashoodii iyo siyaarihii ay kuba fasireen iyo dee istinaas ahaanba ulaba yimaadee waa eegayaa dee markii horena wuxuu ahaa ruuxa mutamakinkae luqa ahaan iyo culubtii kalaba dhisan haddaba waa marka nadarka uu eegaya adiladii kala duwanayd ee uu balmeerka isu geynaye awjuhdii dalaalaadkana uu eegayo si uu halkaa wuxuugalaba soo baxuu xukum sharciya bal markaas qalabata danni haba noqotee ugu gaadho ugu ogaado taas baa ijtihaad lagu magacaabaa marka maxay noqonaysaa horta waa inuu dee ruux mujtahida yahay ruuxaan ijtihaadka lahayn markaa halkan ma soo gelayo ruuxa hadduu nadarkiisii aanu hagaag u fiirsan oonu rogrogin oonu wixii weliba dee saynu halkii nadarka kuba soo maray waxaanu eegayaa iyaduu daliil yahay oo dee uu isaguna aaladeedii dhammaystay aalada dhammaysigeeduna ama wixii u baahnaana waa tii shalay aan soo maray daliilna waa eegayaa shubhana ma eegayo dee aqoontiina waa kaasoo waa yeeshay markaas bal waxa weeyaan markuu eegu gees kale ka rogayna meeshii maxaa yimi intaa wax dhaafsan wuu la iman karaa markaa ma jirto intaa wax dhaafsan oo dee dadaala ama eegida ama fikra ama isugeyn iyo nusuus baadhitaankeedoo markaa uu la iman karaa ma jirto waa tamaama daaqatiyo kartidiisa intii dee intii uu kareeyay u suurtagalkayd weeye taas baa markaa waxa lagu magacaabaya ijtihaad baa lagu magacaabaya ee aragti hore uunoo ruuxii isagoon adiladii isu geysan baabka nusuus si aan wada eegin waxyaalihii bal jiray tacaarudkoodii iyo tartiibtoodiiiyo waxyaalahaasna bal markii aan eegin dalaalaadkii alfaadda aragti dhow uunoo dhici karta nusuustii badhna uu soo xadirsaday badhna ay kaba maqayn inuu qowlun iska yidhaa ijtihaad ma noqonayso taas baa adigu bal ijtihaad lagu magacaaba waxaduhu xadiisu an yabdula inuu bixiyo weeye macnaa bixinta halkani waa dee inay daaqadii awoodiisiibu halkaa kuwa bixinaya u sarfinaya u sarfiyo alladii kii ijtihaada uu ijtihaaday majhuuda wixii awoodiisii ahayd waa wixii karaankiisii ahayd weeye oo majhuudka imaka waa tamaama daaqatii ama waa wixii uu karayay taas uu ku bixiyo uu ilo fii nayri amrin arrin gaadhitaankii arrinkaasoo qad qasada uu qasayay kaas baa ijtihaad laydhaa marka wuxuu ihi walyanqasim ha u qaybsamo ilaa sawaabin sawaab wuxuu u qaybsamayaa weeye ha u qaybsamado amarku waa imaka halka waa macna khabarina wuxuu u qaybsamayaa ilaa sawaabin sawaab iyo wa khata'in khata buu u qaybsamayaa waqiila waxaa la yidhi filfuruuci masaa-isha furuucda ah yumnacu waa la mancayaa alkhada'u khada oo khada ma jire kol haddii ijtihaad yimaado wixii la gaadhaaba ama wax kasta waa sawaabunba wafii usuuli diini umuuraha diinta usuusheeda ayaa ama umuuraha caqiidadu imaka u wadaane dal weju wejigan ah in laydhaah maye khada'ba ma jire waa wada sawaabun kol haddii la ijtihaaday imtanaca kaasi meesha uu ka baxay oo uu reebtoomayo isaga waa sawaab iyo khada'un ma dhacayso in laydhaaho kol hadduu kullu mujtahidin musiib ruuxuu ijtihaaday waa musiibun kol haddii arrintu caqiida ku tacalluqsan tahay waayo ciddani waa litacliil idcile fiih qowlkaas la wada taswiibiyo ciddii ijtihaaday oo dhan ee laydhaa kullu mujtahidin musiib arrintuna umuurihii caqiidadaba ay tahay waxa ku sugan markaa ka taswiibun sawaabin ama xukum loo xukumo inay sawaabiyiin oo dee loo xukumo sawaabnimo oo ficilkoodiiyo waxay la yimaadeen qowlkoodii sawaab lagaba dhigo liarbaabilbidaci bidcooyinka kuwii u saaxiibka ahaa oo min anasaara bidcadii ee ruuxu aanu kuba gaaloobayn uma jeedee waa wixii oo min anasaara nasaara xaysu meelo waa kuwa arbaabulbidac hallathuu ay dee ay saddexeeyeen oy sheegteen saddex ilaah kufra gaalnimo daraaddeed iyo wazaacimiina wa min azaacimiina kuwii sheeganayay ah kuwa arbaabulbidac annahum iyaga lam yubcathuu bacdigaba inkirayay oo inaan la soo saarayn iyagu sheeganayay ow amase laa yarawna inaanay arkahayn sheeganayay ama kuwii kamida aan sheeganaya inaanay arkayn rabbahum rabbigood bilcayni il waxa weeyaan aanay ku arkaynoo de waa adduunyo maahay aakhiro qolooyinkan inkiraya ilaahay subxaana wa tacaala in dee ilaahay la arko dee nusuustii sariixaydee axaadiisna way nooguba timi qur-aankana waa kan wujuuhu markaa dee waxa weyaan naadira ilaa rabbiha naadira ilaa rabbiha naadira bal taas ay yimaadeen in rasuulkii ilaahayna liladiina axsanu lxusna xusna oo ziyaada ziyaadadii uu kuba fasiray aragtida ilaahay subxaana wa tacaala la arkayo nusuustaasaa kuba timi haddaba qolooyinka kuwani de may ahayn kuwa iyagu gaaloobayba waa dad dawaa'if muslimiintii kamida sii muctasilo oo kale iyaguna arkaya taasoo ficilku qowlkooda iyo waxa ay kuba tegeen sawaab lagaba dhigo ayaa kuba suganoo dee kolley muctasilo iyabaa inkirta kolley sharaxa ibnu cuthaymiin waxaa arkaya ashaaciro oo kale de ashaaciro se kolley dee ma garan kara afraade laakiin si guud de arrintoodu ay tahay ma inkiraan ru'yada dambe ma inkiraan ee caynta ama isha ah kadaa saas oo kale oo waxa oo iyaguna meeshan tasiib ugu sugnaanaya haddii qowlkaa lagu socdo almajuusu majuustii fiddica alaslayni kolay hamsadii wasankaa gooye waa fiddica ilaslayni labada asalay leeyihiin kownka ama khalqigaaba leh sheegitaankeeda waa nuurka iyo dulmada oy midna ka dhigaan dee shirku xaggiisa inuu ka yimaado midna khayrku xaggiisa uu kaba yimaado laba ilaah ay kownka u sugaan bal taas sheegashada ay taa sheegteen oo lagu sawaabiyo hadalkaa ka laasimaysa bal dhowrka bayden siraaciyey wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa bal ijtihaadkii ayadaynu soo maray haddii la helo xaddiisi baynu soo sheegnay shuruuddiisna waan soo aragnay macnaa waa ijtihaad ehelkiisii kasoo fulay maaha ruuxaan ehel u ahayn ijtihaad hadduu yidhaha waan ijtihaadaya waa dambaabsan yahay uun waxa weeye kii mujtahidka haddii uu muqasir yaho inuu adiladii eega inuu iska fudaydsado isaguna ma noqonayso taasoo dee ijtihaad toosan ma noqonayo bal ijtihaadkii ehelkiisii kasoo fulay ayaa wuxuu yidhi wuxuu u qaybsamayaa sawaab iyo khada buu u qaybsamayaa macnaa waxa weeye ruuxii mujtahidka ahaa ijtihaadka naftiisa sawaab iyo khada kalele ma aha haddii ruuxu uu ehel u yahay ijtihaad intii karaankiisii aydna ijtihaadkii uu laba yimaado ijtihaadkiisaas uu la imanaya horta ijtihaadan waa toosan yahay waa sawaabuun ee waxaan qaybsamaya waa maxay waa waxa ka dhalanaya ijtihaadkii hadhow marka la ijtihaado maxaa imid natiijuu leeyahy waxbaad gaadhay xukun baad meeshii ka soo saartood gaadhay dee xukunkaa meeshan ama waxan aad gaadhayso eed ijtihaadkaagii ku gaadhayso adigu bal maalan waxa weeyaan ayaa muxuu yeelanayaa sawaabna waa yeelan khadana waa yeelan oo maaha ijtihaadkan la ijtihaadaya dadka mujtahidiinta ee ijtihaadna u hel ahaa ijtihaadkiina sidiisii uu laba yimid horta ijtihaadkii waa wax la amray bal ninkii mujtahidkana waa wax ku waajiba marka ijtihaad ahaan markaan eegno kol haddii aanu dee shuruuddii ay buuxsanto waa wax toosan waa sawaab laakiin maxaa jira ijtihaadkii dee maaha un inuu ruuxu ijtihaado un iyadoonu natiijo yeelanayo natiijuu leeyahy amarkan maqsuudka ah in wuxuu yidhi fii nayli amrin qad qasad soo maahan amarkaa maqsuudka ijtihaadkaba natiijadiisa noqonaysa ayaa muxuu yeelanayaa dee sawaab iyo khada nin dee markaa ijtihaadkiisii sawaabkii ku waafaqaana waa jiraya ku isaga qalad kaba dhaco oo waxan uu gaadhay aanu sawaabkii ahayna way jirtaa saas daraaddeed baaba dadkan iskhilaafsan dee ruux kastaaba musiib maahee xaqi waa meel laakiin ruuxan karaankiisii buu la yimi oo dee dembi halkaa ugaba imanaya hadduu xaqii gees mare ma jirto bal markaa natiijada ijtihaadka ayaa ah tan khada iyo sawaab u qaybsamaysa ijtihaadka naftiisa hore maaha ijtihaadku waa waajibkiisii waana dee haddaan eegno xag ijtihaad ruux kasta musiibbuu jaanibkaa yahay oo dee ehelkiisiina shuruuddiisiina dhammaystee waa wixii ka dhalanaya labadan u qaybsamaya marka muxuu leeyahy sawaab iyo khada buu yeelanayaa taasi waa mid waana qowlka sawaabka ee rasuulka ilaahay xadiidkiisa uu inoo tilmaami doonaana uu inooguba sugayay qeyl buu siiqata tamriid kusoo naqliyay waana dee qowl safsada asay bacd alculamaa kaba cabireenuun hadal toosan ma aha waa khada aada u xun eh waxa ay tahay furuucda markay noqoto furuucdana waxay u wadaan masaa-ishan fiqiga ah walow dee kolkol asal iyo farac markay eegaan umuura salaad iyo soom masaa'il badan oo kuwa caqiidada ah ka adag oo ka xoog badan oo arkaantii islaamkaba dee iyaga inkaarkoodaba lagu gaaloobayaa hay-ado iyadoo jiraan ay tadna farac ka dhigeen kuwana ay ka dhigeen bal laakiin wixii bal maalan cilmi uun ahaa ama caqiide la caqiideynaya ahana asalkay kaba dhigaan waxyaalaha kale camal lagu la samaynayo lagu camalfalayana ahana furuuc bay kaba dhigaan waa taqsiim culimada qaarkoodna ay saa uba diidaan bal ay taqsiimka diidaan sade ibnu taymiya oo kale loo qaybinayo dadkan dee mujtahidiinta ah waxa weeye marka la eego xagga dambe in dee inta furuucdana la yidhaah waa musiib iyo mukhdi kan kalena dee waxa weeyaan oo labadii ajri bay markaa hadhow kala yeelanun kuwan kale dee xagga usuusha ana kol haddii kaa musiibkaa mooye ka kale waa dambaabsanye isagoo bal taas oo laga yaaba korona horan u yar ishaarnay laakiin imankana halkan ma taabanayo la arka dee inay meelo kale inooguba yimaadaan ama munaasabad kale oo dee kutubtaa roonroon aan kuba aragno bal wajada ujeedada nadarkiisii amilada laba yimaadiyo isagoo le waa mar dambe ayaaba taqsiimka caynkan yimi bal waxa ay tahay uun qaybintooda aan ku soconno kitaabkina waa kitaabka mukhtasarka ah masaa-isha furuucdee camaliga ah haddii dee sande aimaduba kutubtan fiqigan hayna waa masaa-isha ay uba badnaayeen aimaduna waa kuwan aan aragna iskuba khilaafsan yihiin iskhilaafkoodaas masaa-isha kala duwan iyagoo wada ijtihaaday ay isku khilaafeen wuxuu u qaybsamayaa sawaab iyo khada oo dhammaantoodee labadan imaam ama inta kaba badan ee saddex qowl oo kala duwan masaladii kulli saddexduba wada sawaabuun maaha ijtihaadkoodii sawaabuu ahaa laakiin natiijadii ka dhalatay ee axkaamahan kaba ratibantay ijtihaadkoodii dee waxay noqon sawaab iyo khada oo midna sawaab buu noqon inay maaha ku xaaraam leh midna xalaal leeyahay iyo labada qowlba waa wada sawaab oo shareecadiiba haddana kan kan marka la joogana xalaal bay agtiisa xukumkii ilaahay u yahay kan marka la joogo agtiisana xaaraan buu u yahay taasi waxay noqonaysaa uba markaa waxaan dee aad u foolxubaabay noqon ee waxa weeyaan sawaab iyo khada buu yeelanaya markaa qiil buu soo naqliya aad u daciif u ah markay masaa-ishu taa tahay camaliga markay masaa-ishu taa furuucda fiqiga ah tahay ruuxu kol hadduu ijtihaadaba waxaa kolba ijtihaadkiisu gaadhsiiyo ayuunbaa xukumkii ilaahayna fii xaqihi noqonaya markaa dhammaanba waa wada sawaabuun laakiin taasi waxaan yidhi isagu waa kaa siqata tamriid ku soo naqliyey rasuulka ilaahay taqsiimkiisina waa ka hor imanaya siay nooba soo socota waana qowl adigu aad u daciifa ama qowl ay tahay inaan laba sheegin ayay tahay bal intaasuu sheegay laakiin muxuu soo naqliyey masaa-ishu markay caqiide ku tacalluqaan inkastaba ruuxu haba ijtihaadee iyada halkan xaqu waa musiibku waa mid keliya uun ayuu noqonayaayo ka kalena waa ruux mukhdi o iyada qowlkaasi ma imanaya ah kol hadduu ruuxu ijtihaadayba wixii uu ijtihaadkiisa ku gaadho ayuunbaa xukumkii ilaahay isaga xaqiiso qowlkiisu sawaabunbuu noqonayaa in haddaan masaa'il caqiida taa nidhaahno waxay noqonaysaa qolooyinkan ahla dalaala ama kuwa dee gaalada haba noqday bal haddii aan nidhaahno waxaad ijtihaad bay ehel u yihiin ama ay ijtihaadeen aan nidhaahnaba dee mana jirto taasi ama ha noqdeen firqooyinkii iyagu dee dadkii iyagu ahlxaq ahaa ama dee iyagu khilaafay ee usuul ay lahayn ama waxyaala kuba khilaafay sida muctasiliya keyrkood sa imunka halkan uuba ishaaray ayaa iyagana ficilkooda ay waxay laba yimaadeen sawaab noqonaya wax toosan noqonaya dee arrinkuna taa maaho marka markay masaa'il caqiida noqoto qiilkani ma imanayo waqiila fi lfuruuci yumnacu lkhada taa uu yidhi ma imanayo ee dee ama waa sawaab uun ka kalena waa wax baadila uun bal dee dembi mooye ajri kaba imanayn taasi weeye waa inta uu imaka halkan inoogu sheegayo marka laqbadii baan ku laabmaya ama waxyaalahan kale nasaaro iyo dee majuusiya waa dadka arbaab albidac uu yidhi buu bayaan ay u ahayd oo waa amhiladii qolooyinkaas uu sheegayay walyanqasim ha u qaybsamo ijtihaadku ilaa sawaabin sawaabiya wakhada waxaan leenahayna waxa qaybsamaya oo ijtihaadka waxa ka dhalanaya ee ijtihaadka naftiisa ma aha waqiil waayo ijtihaadku waa gaaro ruuxii waa wax la faray waa intii karaankiisa ahayd waa saa daraaddeed baabu ajri ku mudanaya ee ajri baaba lagu siinayaaye waa wixii ka dhashay ijtihaadkaas waa wixii amarka dee loo ijtihaadayay si loo ogaado ama loo gaadho kaas baa khada iyo sawaab u qaybsamaya waqiila waxaa la yidhi yumnacu waa laman alkhadau khada'i fi lfuruuci kolay markaan wasanka aqriaynana dee xataa hamsada waan tashiilinaynaa khada iyo khada ubaan odhanaynaa wa fii usuuli diini umuuraha caqiidada dal weji wejigan wejuu sheegaya waa maxay waa kan uu yidhi waqiila fi lfuruuci yumnacu lkhada kaas imtinaaca wejigaasi waa reebtoomayo ma soo geliyo kaasi oo lama odhan karo arin caqiido ku kala soo mujtahidi kullu mujtahidin musiib sida halkaa ay u yidhaaheen barhkood kullu mujtahidin filfuruuci musiiba ay u yidhaaheen oo dee isaabadana marka la sheegayo waa wixii uu gaadhayba musiiba haddii ujeeddadu ay tahay ijtihaadkiisuu musiib ku yahay oo wixii karaankiisa ahaa wixii uu markaa la iman karayuu la yimid taasi hadal xaqay noqon layd ee waa waxa ka dhashay ijtihaadkaas buu musiib ku yahay marka la idhaah وفي usuل diini wجه امتنع waayo idcile fiihi wajkaafigiisa waxaa ku sugan taswiibun iyadoo sawaabnimo loo xukumo li arbaabilbidaci dadkii bidcooyinka u saaxiibka oo min anasaara nasaare ah kuwaas xayu meelo alau ay sadexeeyeen oo ujeedadu sida ay yidhaaheen in allaha aaliu dee alaaati laqad kafara aladiina qaaluu in allaha aaliu alaatin oo saddex ay sheegteen ilaah oo dee alabnu iyo alabu alibnu iyo ruuxulqudsiya kufran gaalnimo daraaddeed waaacimiina wa min azaacimiina ah kuwii iyagu sheegtay annahum iyaga lam yubcathuu inaan la soo saarahayn aw amase sheegtay laa yarawna inaanay arkahayn rabbahum rabbigood bilcayni isha aanay kuba arkahayn kadaa saasoo kale waxa ah oo iyagana dee taswiib ugu sugnaanaya hadalka haddii dee bal wajkaas la sheegaba meelahan lasoo qaado almajuusu majuustii fidicalasayn fii dicaa'ihim sheegashadoodii ay sheegteen ay dee kown u sheegteen iyo khalqiga iyo caalamka al aslayni laba asalo dulmo iyo nuur ama shar iyo khayr ay yidhaaheen midoo ku kasoo fulaamo laba ilaah oo dee laba saas kale ah ay sheegteen bal taas waan dhaafnay masale kale uu soo naqlinayaa oo ah waa xaggii ajrigan ruuxa mujtahidkii helayo wuxuu uhi waman asaaba ruuxii asiibay filfuruuci furuucda fiigeed oo ujeedadu waa ijtihaaday ijtihaadkiisibuu sii sawaabka ahayd ama toosayd ama xukunka ilaahayda buu waafaqay yucdaa waxa la siinayaa oo ilaahay siinayaa ajrayni laba ajri baa la siin ajri ijtihaadkiisanoo dayna hawl weeye waa tacab badan masala sana loo baxsayo oo dee madaanteedii oo dhan laga baadhayo adiladeedii laysu wada keenayo laysu muqaaranaynayo laysu miisaamaya waa hawl aada u sahlan maahay waa hawl culus oo aad maskaxda daalinaysaba bal haddaba kaa hawshiisaas wuxuu ku yeelanayaa ajri sawaabkan ilaahay waafajiyey inuu sii sawaabkii waafaqana ilaahba ajri ku siinayo dee hadhow in waa arinkaa xaqaa dad ay ku raacayaan ay kaga dayanayaan xaqaasna uu kuba muuqanayo ayuu ajriga ku helaya waana towfiiq ilaahay wajcal yeelo nisfahu ka waxa weyaan musiibka niski ujeedadu waa nisfi ajri ajrigiisa barhkii oo waa hal ajrie waxaad u yeeshaa man akhdaa ay liman akhdaa ruuxii isagu ijtihaadkiisii ku khadaayo ijtihaadkiisiibuu la yimi ijtihaadkiisuna maaha ijtihaad uu ku taqsiir gabood falay maaha mid maaha uu isagu marka hore aanu shuruudiisii dhammaysane ehel buu u ahaa intii karaankiisii waa la yimi laakiin haddana lama waafajin uun inuu sidii masalada dee sawaabkeedu ahaa uu markaa gaadhu ku gaadho waxaan sawaab ahayn ayuu ama waa gees maray kaa kaa isagana ajri u yeelo ajrigaa wuxuu gaba imanayaa ijtihaadkan ama dee xaggii kale muu waafaqin sii sawaabka ahayd sii toosnayd ee bal ajri buu yeelanayaa kolley markaa ruuxii mujtahidka ahaayee ijtihaaday laba ajri laba arrimood buu ka dhexeeyaa inuu laba ajri helo iyo inuu ajri helo laakiin marka hore waa inuu ijtihaadna ehel u yahay ijtihaadkiisna sidiisii ulaba yimaado oon taqsiir iyo gaboodfal iyo waxyaalahaasi aanay jirin dee hawadii iyo muraad uu leeyahay dantiis qarad uu leeyahay oo markaa nusuustii u rogrogu wax aanay xambaarahaynba uguba xambaaraana meesha aanay jirinoo ikhlaaskii iyo tajarudkii dalab alxaq uu meesha jiro taa labadaasuu u dhaxaynaya waa limaan rabow wixii ay wariyeen daraaddeed caninabiyi nebigii alhaadi isagu hanuuninaya dadka dariiqa toosan ku hanuuninayay wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dee waana hidaayadii dalaalada iyo tusinta ahayd weeye haddaba wixii ay kaba wariyeen rasuulkii ilaahay fii daaka arrinkaasoo waa xagga marka la eego ijtihaadka ama ajrigan la helayo oo ah maxay min taqsiim alijtihaadi ijtihaadka qaybintiisa loo kala qaybiyo laba qaybood ijtihaad uu ka dhasho markaa dee uu ruuxu uu sawaabkii gaadho uu laba ajri yeesho iyo miduu ajri keliya yeesho xadiidkii saxiixayn baanu inoo tilmaamayaa ee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh isagu uu kuba sheegay yihi idaa xakama alxaakimu faاjtahada faasaaba falahu ajraani waidaa xakama faاjtahada uma akhdaa falahu ajru waaxid bal taa uu yihi xadiidkaasuu inoo sheegaya dee bal markaa xagga wejka dalaaladna waa ti aan sharaxii kuba soo maray waman asaaba ruuxii asiiba filfuruuci yucdaa waa la siin oo sii sawaabka ahayd buu ijtihaadkiisii ku gaadho ku waafaqay ajrayni baa la siin wajcal yeel nisfahu kaa nisfigii oo waa ajri keliya man akhtaa liman akhdaa ruuxii intuu ijtihaaday ijtihaadkiisii aan marka wixii uu gaadhiyo natiijadii ijtihaadka ka dhalatay aanay waafaqin sawaabkii iyo sidii toosayd ama xukumkii ilaahay aanay waafaqin waa limaa rawo wixii ay wariyeen culimmadu ama muxadisiintu ay nooga soo wariyeen iyo aimmadii xadiid caninabiyi nebigii alhaadi isagu dadka ku hanuuninaya dariiqa toosan fii daaka arrinkaa figiisa imaka oo arrinkii ijtihaadkii ahaa oo maxay ah min taqsiimi lijtihaadi ijtihaadka qaybintiisa loo qaybiyo dee mid sawaabo iyo adigu marka la eega natiijada kaba dhalatay iyo mid khada'a taas loo qaybiyo taasba weeye kitaabkiina waa dhammaado wuxuu ihi naadimku raximahu llahu tacaala watama waa taam noqday nadmu haadihi lmuqadima muqadimadan dee uu ku nadmiyey waraqaadkii nadmigeedii uu taam noqday abyaatuhaa abyaadeeduna filcaddi marka xagga tirinta durun duri weeye waa kelimadaa duroo dee macnoabay leedahay oo dee waa man jawharta iyabaa dur laydhaah laakiin halkan waa tiradii abjadka durun weeye muxkamatun la sugay kolleyna markay san oo kale ay xuruftaa abjadka tiradeedii ay intay isticmaalayaan ay waxna ku tirinayaan inta badan haddii lafdigan duriya muxkama israaciyaan muxkamana caddigay geli jirtay laakiin isaga caddiga uguma jirta iyo tirada ama waxa la tirinayo abyaadeedu de xuruufabjadna koley waa abjadkan imaka dee markaa xuruufta carabide sideed iyo labaatanka bal ay ku ururiyeen qaacidada baqdaadiyada ayaa laba socdo taasbaa ina de habna way u tiriyaanoo dee koley malaa wadaadadii soomaaliyeed oo yaqaaneen maqolooyinkii qarnaasaa qoray iyo buruujta eegayana way yaqaaneenoo waa tiraday wax ku xisaabinayeenba markay magaceeda xisaabinayaan waatay ku xisaabin jireen markay burjiga ay eegayaan oo wadaadadii baadiyihii way iska yaqaaneen xataa cilmi siyaas aqoontaas dee waana waxyaaleen waxay ka dhigeen horta xuruufta hore tobankaa halhal baa loo xisaabiya oo marka abjad laga bilaabaya ilaa ya-da ugu dambaysa kelimada saddexaad dee toban bay ka dhigaanoo halhal marka halkaa la gaadho ayaa haddana waxay noqonayaan inta ka dambaysa casharaatayn oo toban toban oo halkii markay toban lagu joogsaday ya-dii kaafkii ka dambeeyay kelimada saddex afraad kaafkii ka dambeeye kelimada afraad waxay noqonaysaaba dee labaatan buu tegayaa iyad markaa mid kastaaba xaraf kasta oo kaas kaa kusii xigaana toban kale lagu sii kordhinaya ilaa boqolkii la gaadho intii casharaadka ahayd haddana markaa dee la gaadho xuruftii ka dambaysa labaatanka xaraf ee waxaweyaan toban iyo toban ay dhammaadaan ayay waxay noqonaysaa boqol bay noqonayaanoo laba boqol baa loo boodayaayo imaka mala qaafbaa u dambeeyay oo boqolka ahaa ra-duna way ku xigtay marka la eega tiradii abjadka haddaa u laabantaan imay isku xigii ra-dina marka boqol kale lagu daro laba boqol bay ra-du markaa tiradaa tahay daalkuna dee waaba kelimada ugu horreeyuu ku jira abjad aliftu markuu kow yahay bacdu labatay jiibku saddexyay daalku afar marka maxaa noo soo baxaysa laba boqol iyo afar bayde laakiin markaa muu tirin muqadimadii hore iyo labada baydee u dambeeya oo labada baydna kol markaa ay qalad dhacay nusqooyinka matniga xataa sharaxa ibnu cuthaymiin haystaan matniyada la madbacaysanoo xagga hore lasoo geliya markii hore oon maalintii hore bay inagu baraarujiyoon lahayn dee baydkan alxamdulilah calas markaas ka mid ma aha waa halka kitaabka akhirkiisa waxaa ku imanaya halkaa hore nasalli kumuu sheegin naadimku bal markaa maxaa inoo soo bixi walow dee toddoba baydoo kale marka ay jiraan oo labadaa dambe iyo intii muqadimadu ay noqonayso laba boqol iyo afar buu halkan inoogu sheegay muxkamana tirada kuma jirto markaa laba boqol iyo afar bayd iyo toddobadaa ku dar laba boqol iyo koob iyo toban bay noqonaysaa bal taa wey watama waa taam noqday نظم هذه المقدمة مقدمة هذه المقدمة مقدمة ما هذه المقدمة مقدمة النظم يدي وضماضي الحمد لله أبيات وأبياديدنا في العد حق الترنتا وانا كتب كلا دوما هذا وحيالها كما يمادا حتى قصائد سومالية وانا أركيو دي قصائد كودي أقري ترين وحيالها ساسا يكما سنة سا استعمالي إنك بالقصيدة لها أبياتها في العد در waa kelimada duri oo dee macnadaba leeba muxkamatun la sugay laakiin muxkama tirada kuma jirto inta badanna meelahaasoo kale way ugu jiri jirtay durun muxkama ayay israacinayeen dee waana marka abyaad intaa ka badan marka muxuu yidhi fi cami da'in وتم وتم نقضي نظم هالكاسي كو تعلقي نظم هذه المقدمة انت نبياتها اسكا اعتراض وكاليغو وحو تم نقضي في عام ضائن ضاء اما ضاء سندي ثم ضائن هذا الضاء اللي بعد لهيد ثم فاء هذا فأوي ثاني ربيع الشهر وضع المصطفى وثاني ربيع بشهر ربيع teedii maalinteedii labaad oo ah bisha rabiicna shahri wadci lmustafaa rasuulka ilaahay dhalashadiisa bishiisii waa bishii rabiicul awal ee rabiicdii kale maaha halkanna waa arrin kale oo wuxuu saddex xaraf buu sheegay da iyo da iyo fa saddexdaa xarafoo iyaguna cadadkii abjadka ah oo sanadii imika tii hore wuxuu ku sheegay tiradii kitaabka abyaadiisa imikana waa sanadii uu nadmiyey sanadii uu nadmiyey oo bal marka waxa weeyaan da-du marka la eego tirada abjadka waaba xarafka sagaalaad oo dee haddaan xarafkii tobnaad nidhi oo kelimada saddexaad ayuu ku jira xada iyo da'da iyo yadaa ku wada jira marka xadii sideed bay noqon da'diina sagaal bay noqon yadii baa tobana marka waa sagaal bay taasi noqon da'na bal maalan in iyada waabay dee tirada badane fa'da haddaan eegnana iyaduna markay noqoto waa kuwa casharaadka ayay kuba jirtaaye tiradeedu siddeetan bay noqotaa xagga marka la eega tirada abjadka maxaa inoo soo hadhaya da'doo meelaha ugu dambaysa ama kuba jirto tiradeedu ay sagaal boqol tahay waxay noo soo bixi markaas waxa weeye sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii hijirada waxaa la arkaada waa sanadu dhintayba sheekhu sana hore tarjamada ugu soo sheegnay oo marka waa waxyaalihii ugu dambeeyeyba ama uu qoro ama uguba dambeeyey sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii hijirada oo markaa xarafka dhexe ee da'da dhibicdala ayaa sagaalka boqol ah waa xuruufaha ugu dambeeya abjadka kelimaadkiisa haddaa ku laabantaan dee waa dadka habkay u tirinayeen aan idiin sheegay koleyna waa hab macruuf ahay oo wadaadadii meelahaas adigu mandiqadeednaba hadu lagama yaqaan walow dee jaanibkaas qoladaas ay u taqaanay dee xaggan kalena kutub kala duwan bay kuma soo aroortaa wax iska macruufeen fadina sideetan bada horena sagaal markaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetan marka waxay noqonaysaa bishii rabiicul awal labadeedii sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii hijrada ayaa kitaabka nadmigiisa uu dhameeyey sheekhu raximahu llahu tacaala wajazaahu llahu khayra في عام ضاء ثم ضاء في عام ضاء ثم ضاء ثم فاء أيو تام نقضي تم ذي بكوت على القيالكاسي ثاني ربيع الشهر وضع المصطفى ربيع أو ربيع الأول بشي رسول كل شيء صلوات الله والسلام عليه ما انت دي اللبات فالتاس بتام نقضي مركا وحانوكو ختمي فالحمد حمد لله إله بوصلنا دي على إتمام تاميل كيسن وكتاب كي نو تاميلي دي إله بانا مهدون كبحمدينا ثم صلاة الله ilaahay naxariistii oo maca salaamihi salaamtiisa maceed ahaatay cala nabiyi nebigii korkiisa ha ahaato muxameda salawaatullaahi wasalaamu calayh waalihi iyo aalkiisii iyo wasaxbihi asxaabtiisii iyo waxisbihi kooxdiisii iyo jamaacadiisii iyo wakulli muminin bi cidba kamuu tegin iyo ku kastoo rumeeyeyba ku kastoo rumeeyeyba salaadaas iyo salaamtaas dee kol hadday tabaciyiinna walow istiqlaal ahaan rususha ambiyada u mooye cid kale aan loogu saliyin deesan markaa waxa weeyaan umuuraha kalena shicaar dad daaifo ahlulbidaca ay shicaarkeed noqdeen in lagu saliyo ama xataa dee laftiga qaybe calayhi salaam walow kutub kala duwanta aan kuba aragno dee iyagoo markaa dadka qaarkood calayhi salaam dheo kutubteednaasa ay dhacdo laakiin markay noqoto tabac dee waa saxo waa tan meelka dhacdee haddaba falxamdu lilaahi calaa itmaamih uma salawaatullaahi maca salaamih على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ilaah baa mahadle dee kolley waxaan idhahaa ma jirto waqti baan saaka haysan ilaah baa hortaan kuwa mahadna kitaabkii noo dhameeyey ilaahina bal mualifkii kitaabka iyo kitaabkii uu nadminayay mualifkiisi iyo mashaayikhdoodii iyo kutubtaa kala duwan ama shuraaxdooda ahayd amaan uba laabmaynay markaasba ilaah baan kaba baryanaa culimmada kala duwan mashaayikhdeenii bay yihiinoo teso ibnu taymiya yidhaa nin kastoo xaggiisa aad wax ka faa'iidaysato ama ha noolaado ama haba dhintay sheekhaagun buu yihi nin kastoo isagaa yidhaa ibnu taymiya ayuu kale mujaladkiisa fataawaha meelahan qaybaha aadaabka ama tasoofka uu kaba hadlo nin kastoo wax ka faa'iida aad diiniya ka faa'iidaysataaba ama ha noolaado ama ha dhintay marka qolooyinkaasoo dhammi dee waa sheekhyadeennii bay yihiin ilaah baan uga baryaynaa inuu ilaahay ka abaalmariyo wixii ay noole nafci iyo waxaa waxtarka badanay diintii iyo dadkaba uba lahaayeen oo uu ilaahay ka dhigo ka aqbalo kana abaalmariyo ilaahayna subxaana watacaala inagana inaguba anfaco bal markaa intan odhanaya intaas weeye waayo waqti baan saaka haysan deetan odhan laha kitaabka waa inoo dhammaaday alxamdulilahi tacaala koleyna horaan maalin dhaweyd baan khatmiga ugama hadlay laakiin dee dabcigaygu maan iskaga soconaya oo maaha si dee dhici jirtay ee in kitaabka hadduu dhammaada halkaa sheekhu kuba dhigi jiray oo ilaa haddana lagu soo noqnoqdo oo la weydiiyo laga dalbo taas inay dee waxa dhici karta inaan waxba bilaabi jirin dalab uu kuwa bilaabi jiray doonitaan koley taas alxamdulilah dab aniga ima ahayn waxaan garanayaa dee beriya qaarkood kitaab oo saa soo dhammaaday waliba qayb baa kaba dhammaato qaybtii kale inay dee bilaad lagu qaatay inta sheekhii kuwa soo noqnoqonayno bal noogu dar qaybta kale aan lahayn oo kale beri halka yima sheekha weydiiyo dee tii fasaadka sawirka fadhiga see dhacayo kale waxaad saada ugu samayn jirtaa bal markaas oo kale laakiin imika waxaa leeyahay haddana kitaabka kale iyo mas-uulataa baan isugu imanaynaa waayo xagaagaan ku xisaabtamaya waxaan haysanaa oo bidsha afraad iyo baltashanaad qaybo kaba midoo kolley howlana la iska badbanaan karaan bilaha imtixaanaadka ee kitaab baana jiro kolley waa nahri waana fududiyey walow dee cilmi ziyaadi ay kuma sugnaanoon filayna inuu wasiid noqdo kuwa iyo kuwa kasii waaweynee baldee yar adkaan doona oo weliba ay yeelatahay inaan doorano kutubtii hore una mutaqadimiinta markaa wixii ka dambeeya aan doorano tasiilul usuul baa la yidhaha waa yaalaa yowm thulathaa ayaan isugu imanaynaa bal si aan ilaahayna ugaan kaba baryana inuu inoo dhib yareeyo inta xagaag hortii uu dhammaado insha allahu tacaala isaguna markaa kitaabkaasi uu xidhmo si bacda sayf haddii laysu soo noqdo la noolaado looga fakira bal kitaabka muhimka ama mutaqadimiinta kutubtoodii haba noqda ama mutaakhiriinta kitaab nafcile ee dee roon ee bal kolley muddo socon kare lagu xigsin kara intaan waxba manduumaadkii sare aan laba gaadhin wallahu tacaala allah subxana watacaala aclaa aclam وبه نعتمد عليه في أمورنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه